The voice of America. VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efemiyada geeska africa iyo sidoo kale barta internetka ee v o a somaly dot com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa habeen talaado ah bisha februarina waa saddex sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna cawaysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaana si wada jir ah idinku daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo sahra cabdi axmed
dadka soomaalida waxaa loo dhahdaa waa oral society oo ufaashaa la yidhi bay dhahdaa laakiin ay noqoto maxaa la yidhi inaan ku beddelno maxaa la qoray wixii la qoraa furumahare muxuu hadal qiimo leeyahay in wax badan la qoro oo luuqadda la dhiirigeliyo oo soomaaliga la jeclaado oo lagu faano
kaasi waxay ahayd sahro maxamed cali sahro ladan oo madax ka ah naadiga halkaraan oo ah naadi wax akhrisa oo ka dhisan magaalada burco ee somalilan goordhow ayaadna maqli doontaan qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo naadiyada wax akhriska iyo weliba qaybtii aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya aynu ku bilownay magaalada muqdisho malaha naadi ay dhallinyaradu ku midoobeen oo dhinaca wax akhriska ah hase yeeshee waxaa jira siyaabo kale oo aqoonta wax akhriska iyo tan qoraalka dhallinyaraduba lagu horumariyo warbaahinta qaarkeed ayaa samaysa tartanno waxbarasho oo arday badan ay ka faa'iido warbixintan waxaa ku saabsan wax akhriska muqdisho kasoo diray wariyaha v o e da axmed xasan colaad dhallinyarada iyo ardada wax ka barata dugsiyada kala duwan ee magaalada muqdisho ayay si jirin xilligani naadi ama goob ay isugu yimaadaan si ay isku dhaafsadaan aqoontooda balse waxaa jira tartan aqooneed oo ay soo qabanqaabiyaan marmarka qaar idaacado ka jira magaalada muqdisho kuwaasi oo ardada ay isku dhaafsadaan su'aalo kala duwan cumar sheekh axmed cumar shaam waa saxafi ka howlgala idaacadda radio kulmiye wuxuuna inta badan soo qabanqaabiyaa tartamada dugsiyada kala duwan ay ku tartamaan dhinaca aqoonta waxaana wax ka weydiiyey qaabka ay isugu soo dubaridaan tartamada dugsiyada ay u qabanayaan niyow horta laba ujeedaba horta barnaamijka waanu ka lahayn barnaamij mar wuxuu ahaa in horta ardayda dhiirigelin looga dhigo si aqoontooda ay kor ugu kacdo marna waxay ahayd isdhexgalka ardayda iyo isbarashadeeda ay ahayd marka barnaamijka markaan ku fikirnay inaan tartankaasa aan qabanno bil in lagu jaangooyo soddon iyo laba iskuulna la qaato taas markii ay noo soo baxday ayaan haddana waxaan istusnay inaan awood u yeelan karno inaan soddon iyo laba iskuul oo muxuuahay wiilal iyo soddon iyo laba gabdha ah in aan tartansano iskuullada marka muqdisho ku yaalla maadaama ay dallado kale yihiin ayaan haddana waxaan aada uga fikirnay yaa u samayn kara su-aalo dhexdhexaad ah ardayduna ay ku wada kalsoonaan karaan dugsiyada markii aan dherindherin waxaa noo soo baxday dugsiga hoose dhexeeya sare banaadir zone markaan aragnay macalimiinta joogto qualitykooda markaan aragnay aqoontooda markaan aragnay ayaan waxaan u xulanay banaadir zone in ay noqdaan diyaarayaasha su-aalii lagu tartami lahaa su-aalaha ardada ku tartamaya su-aalihii ardada ku tartami lahaa su-aalahaas oo isugu jiray kuwo dhaqan ah kuwo diini ah iyo kuwo maadi ah marka barnaamijkaas runtii wuxuu noqday barnaamij dhaxalgala ayuu noqday muxuuaha shirkadaha nagu dhiirigelinaya oo ardayda macnaha abaalmarinaha lagu bixinayay barnaamijkana wuxuu noqday barnaamij aada loogu guulaystay weliba tallaabooyin fara badan oo in hore loo sii qaado loo baahayna way nooga soo baxday waa mahadsan tahay intaasi kadib sida uu cumar uu sheegaba waxaan la kulannay axmed nuur dhaaley oo ka mid ah maamulka banaadir son axmed bal ka waran qaabka maadaama laydin soo xulay inaad ardada idinka su-aalaha usoo xushaan bal qaabkay u xulaysiin oo ardada isugu keenayseen su-aalahooda waad mahadsan tahay colaad waa go-aankaaga aad waa adiyo aad aad ayaan u xiisaynaynaa waa dhallinyarada aad ayaan ugu xiisaynaynaa anigoo ka faaidaysanaya fursadda tani barnaamijkani wuxuu ahaa barnaamij taarikhdiisi aan la soo koobi karin oo run ahaantii aad u dheeraa dugsiga banaadir zone sida cumar sheegayna wax badan ayuu kusoo dhex jiray isagoo markaasi dugsiyada guud ahaan eh, gobolka banaadir u diyaarinayey barnaamijkani oo markaa tartan aqooneedka oo ardayda si gaara wax loogu barayay waa ardayda kan ayaa ka quseeyey waxaa jiroo kale oo oo degmooyinka inay markaa isla ramadaanka ay u diyaari jireen laakiin hadda barnaamijkani hadda ardayda wax lagu baraayo wuxuu ahaa si soddon iyo laba dugsi oo gabdhaha iyo soddon iyo laba eh, dugsi oo markaasi wiilal ah ayaan tartankan u qabanay waxaan ku jaangoynaynay su-aalahaasi eh, su-aalo markaasi secondary school iyo dugsiga dhexe intaba ay ka faa'iidaysan karaan waxaan si gaara isha ugu haynay annagoo guud ahaan eh, macallimiinta dhaqanka iyo dadka guud ahaan deegaanka dhaqanka deegaanka joogo oo markaasi dhaqanka aadka u yaqaana anagoo kaashanayna inaan u soo badinno su-aalaha dhaqanka oo markaasi dhallinyaradu hadda la dhihi karaa aaday uga weecdeen oo aad macnaha xoogga looma siiyo ama iskuullada aadba looguma dhigo sidaasaan xoogga u saaraynay run ahaantii wuxuu ahaa barnaamij baaritaankiisa uu aad u dhib badan yahay laakiin aan is leenahay malaayiin ayaa ka faa'iidaysatay oo barnaamij qiimo u leh ayuu noqday sidoo kale ustaad cabdalla wuxuu ka mid yahay maamulka isla banaadir maxaa ku daraysaa
ugu horeyn waxaan u mahad celin lahaa v o a da gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka oo go-aankaaga run ahaantii waxaan hubaal ka wada nahay oo oo markhaati ka wada nahay oo caddaynaynaa in wax badan kediska laga faa'idaystay sidaad og tahay dallado kala duwan iyo manaahij kala duwan ayaa dalka ka jira afkii soomaaliga iyo dhaqankii waa la iloobay in afkii wax lagu bixiyo afkii wax lagu dhibano waa la iloobay akhriskoo kale ka waran ardadu ama qaabka wa- suugaantii iyo dhaqankii iyo juqraafigii dalka inaan waxba laga had- Eh, markaa waxay qaban qaabiyeen tartan oo af soomaali ku baxa oo dhexdhexaad ah oo dugsi kaste arday kasta uu ka faa'iidin karo sidoo kale dhaqan ahaan ardayda waxay igu kororsan karaan kaalintee adiga marka een aad een kaga aadanay waxaan kaga aadanahay eh, aniga iyo koox kaloo macallimiin ah su-aalaha cilmiga ayaan diyaari jirnay Eh, waxaan kaloo ka shaqayn jirnay soo diyaari jirnay dhaqanka Eh, dhaqanka waxa uu ciyaaro aada u fara badan oo hidayo dhaqan ah oo ubadka maanta aysan xasuusan aysan arkin meel lagu ciyaarayo aysan maqlin Eh, ayaa jira ciyaaraha soomaaliyeed aada u fara badan yihiin in badan oo kamidna ardaydii waa la gaarsiiyey waxaa kamid a ciyaarta dhaanto Eh, waxaa kamid a wareegto waxaa kamid a beerey waxaa kamid ah wilisaqo waxaa kamid a shoobo waxaa kamid a istunka waxaa kamid ah een, ciyaarta awbatiqo waxaa kamid a ciyaarta jimai kabebey ciyaarta la yidhaaho haybara waxaa kamid a dawladamiin ciyaarta la yidhaha baxle waxaa ka- aad u fara badan yihin ciyaaraha lama hay soo koobi marka karo Eh, ciyaarahaasoo dhan waxaa laga yaabaa marka dhalinta maanta inaysan aqoon Inaysan badan u- aqoonin, qaar Ha, kamid ah inaysan, marka eh, u qaabkii maqlinba.
ha qaabkii marka een ugu soo bandhigteen een, waxaa ugu bandhigi jirnay ciyaaraha in- ma eh, akhris ahaan een, ma marna kidis ahaan ciyaarihii tilmaamo looga bixiyo marna ciyaartii oo een, wax kamida loo qaado ay si ay u bartaan eray erayadii een, sida ciyaarta oo haybara oo kale ee, markii laxanka loo qaado een, meesha laga ciyaaro iyo gobollada laga ciyaaro soomaalida dhaqan ay u leedahay gobollada laga ciyaaro sheeg een, ci- gobolladaas ciyaaraha laga ciyaaro wax ka sheeg waxyaabahaasaa wax laga weydii jiray ee, ardayga wuxuu barnaa marka ciyaarihi inay jiraan ee, kayfiyadii iyo qaabka ay u dhacayeen ayuu barana ee, dhaqan oo soo jireen ah oo aada u ballaaran inuu leeyahay xusuusana ardaygii dhaqankuna waa waa hantida ummaddani ay leedahay waxyaabaha ay ku faani karto waaye Ee, ubadkuna waa mustaqbalka ee, jiilka berito haddaan la barin marka wuxa uu leeyahay ee, isma garan karo qofki asiga isma garan karo marka waa in la baro qofkani waxa uu soo jireen dhaqan ahaan uu leeyahay in la baro ardadii ka qayb gashay tartamadaas aqooneed oo isku dhexgalayeen ardada gobolka banaadir oo kale ayaa la kulmay magacaada magacaygu waa caali sheekh axmed Een, cali ardadii ka qayb gashay tartamadii ayaa kamid tahay maxaa ka faa'iiday tartana tartamada caynkaas oo kale ah ama kadiska oo kale ardada isku imaanayeen colaad waa mahadsan tahay een, marka la leeyahay een, in arday isku imaado ay tartan aqoon isweydaarsadaan wax badanaa kaaga baxay wax badanaan ka faa'iidaysaa wax aadan aqoonin hadday tahay iyo waxyaabo badan waxaan ka faa'iiday aniga dhowr tartamaa ka qayb galay waxaan ka faa'iiday aqoon oo runtii een, aqoon maad iyo diiniba isugu jirto sidoo kale waxaa ka faa'iiday een, in arday isku barano walaalaheena oo laba jaamacadood ama laba iskuul ka socda inaan isku barano isku dhexgalno een, eh, in macalimiin aan barano Eh, taas waxayna u fududaysay in waxbarashadeena waxaan macalimiinteena inteena soo baray in ka badan inaan sii barano een, in aqoon isweydaarsano marka waxyaabo badan oo la heli karna ka faa'iiday marka waxaa leedahay tartanka ardada iyo Aad.
isdhexgalka waxyaabo badanaan ka faa'iidnay Runtii.
xagga dhaqanka oo kale maxaa ka faa'iiday su-aalaha la xiriira dhaqanka oo kale sida dhaqanka soomaaliya oo kale wax badan aa ka faa'iiday Een, marka aad meel joogto meel kale markaad tagto dhaqan cusub iyo wax badan aa la kulmaysaa marka saasoo kale aan ka faa'ido tusaalaha ugu- aan markaan kusoo qaato waxyaabaha aan ka faa'ido waxaa ka mid ah dhaqanka soomaaliya suugaanta soomaalida een, een, taariikhihii kala duwanaa ee dalka wax badan aan ka faa'ido waana waxaan la heli karin axmed xasan colaad v o a muqdisho
cawaysin wanaagsan dhegeystayaal haatanna dhadhaab xerada ifo oo ka mid ah xeryaha qaxootiga ee dalka kenya oo ay soomaali badani ku jirto ayaa waxay leedahay maktabad ama library ay yaalaan buugaag badan oo ardaydu wax ka akhristaan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa dhadhaab inooga soo diray wariyaha v o a aadan xasan tarax
xeryaha qaxootiga oo ay ku nool yihiin kumanaan qaxooti soomaaliyeed yaa waxa ay dhinac walba uga tiirsan yihiin waddanka ay martida u yihiin ee kenya gebi ahaan waxbarashada waxa ay la haystaan manhajyada dalka kenya oo waxa la baro waxa ugu horeeya waa luuqadda kenya ee sawaaxiliga masxafka weyn ee bugaagta lagu akhristo waxa uu ku yaal xerada ifo waxaa la aas-aasay muddo hadda laga joogo shan iyo toban sano moxamed faarax waa maamulaha librarigan waxa uu iiga waramay sida uu u shaqeeyo librarigan iyo noocyada bugaagta meesha yaalaba shaqooyinka aanu qabanno way fara badan yihiin bulshada communitiga ifo ifo one iyo ifo two aanu hayno Een, waxaa ka mid ah akhriska buugaagta librariga Een, waxaa kaloo ka mid ah een, computerro tablet oo oo yar yar ah oo aan hayno oo loogu talagalay mobile library in lala wareego Een, iskuullada iyo bulshada dhexdeedana la geeyo akhriska Een, waxaa ku shuban oo ku jira macluumaad buugaagta nooc kasta oo loo baahdo oo la gashan karo Een, wixii aan kusoo shubnay oo dhan waa laga heli karaa Een, waxaa shaqaale ka aha oo annaga naga garab shaqeeya dhinacna aanu iskaga xidhannahay dhinacna Een, banaanka la aada mobiladaas oo bulshada dhex marya oo leh staff la dhaho ole haddii aan soo yacni waa ereyga wuu gaabsan yahay Een, haddii aan sharaxo waa open learning exchange Een, waa qayb ka mid a librariga wareega oo mobile library ah annagu waxaanu nahay regular library librariga rasmiga ah ee yacni jooga ee u dhisan ifo one iyo two bugaagta yaalla librariga bal noocyaday kala yihiin maku- ma ku jiraan bugaag soomaaliga oo kale amta ay dadka akhrisadaan dadka meesha yimaadan iyay u badan yihiin Een, way ku jiraan bugaag soomaaliya Een, bugaagta soomaaliga ah een, way ku yar yihiin run ahaantii laakiin bugaag een, a- a- yacni arrimaha bulshada ama caafimaadka oo kaleeto waa soomaali bugaag soomaali oo noocaasa way noo yaalaan Een, dadka akhrista waxay u badan yihiin bulshada reefo siiba een, qowmiyaddan gambela ayaa aada u akhrisata Een, soomaaliduna way timaadaa wayna akhrisataa bulshada communitiga dhexdeeda ka timaada iyo kuwa iskuullada dhigtaba aas-aaskii xeryaha ardayda waxaa la bari jiray luuqadda soomaaliga oo ay ku jiraan dhaqamada soomaaliga gabayadii iyo waxyaabo kaloo muhiim ah balse muddooyinkan dambe waa ay suuleen oo waxaa beddelay luuqaddii sawaaxiliga iyo taariikhda dalkan kenya marxaladihii lasoo maray waxaa iiga sheekeeyey baashi oo ah macalin labaatan sano wax ka dhigayay xeryaha haddii aan ka hadlo barnaamijka waxbarasho ee soo jiri jiray ee kaaamka lagu bilaabay markii la barbar dhigo midka hadda jiray wuu ka duwanaa maxaa yeele qaybna waxaan ka haysanay soomaaliya sida luuqadda soomaaliga suugaanta iyo scienceska laftiisa maadooyinka kale ee na manhajka ama k- kenya curriculum ay xaggeeda ay eh, ahaan jireen yani ardaydu berigaas aad bay- ardayda berigaa wax bartay aad bay uga fiican tahay baan dhihi karaa markii la barbar dhigo kuwa hadda maxaa yeelay wax af soomaaliya kuwan ma arkaan waxaa laga yaabaa in luqadii soomaaliga in ay ay garmaajeeyaan ama ay iska ilaaween waxaa kaloo aan dhihi jiray maada luqa alcarabiya iyo tarbiyat alislaam waxaa la dhaho oo luqadda carabiga ku baxa marka mar dhexday ahayd ba waxaa hay-aduhu ay go'aansadeen in ardaydu ay noqoto kuwa ka dhammaystiran manhajka ama kenya curriculum wixii dhanka soomaaliya kasoo jeeday waa la tuuray waxaa la qaatay dhammaan mawaadkii dhinacan kenya kasoo jeeday ama kenya kenya curriculum marka in fact waxaa sidii karaa ardaydii xilligaas waxbaranaysay ee labada manhaj ee isku dhex jira wax ku baratay baa ka taabsan waa kuwa hadda waxaga shaqeeya waxbaro dadka af soomaaligooduna aada u wanaagsan yahay sugaanka soomaalidana qaarkood way way u bilaabanta xiisadan soomaaliga lagu dhigan jiray iskuullada waxaa ka waxay ka koobnaan jirtay gabayada iyo soomaaliga luuqadii iyo waxyaabahaas dhan bal dhanka suugaanta iyo waxyaabahaad ku dhigan jirteen noo faafaahiba
runtii horta suugaantu buwaag suugaantii dalka soomaaliya aan ku baranay ah oo dhammaystiran ma aanan haysanin markaan barnaamijka bilaabani laakiin haddana waan dadaalay oo waxaan ururinay suugaan fara badan ayaan ururinay iyadoo ku dhex jirtay maadada soomaaliga macalinka ayaa marka qoondaysan jiray oo xiisaha qaarna ka dhigi jiray soomaali oo sheekooyin iyo waxyaaba noocaasa ama sida soomaaliga loo qoro oo loo barto dhalinyarada xeryaha waa ay ku yar tahay ururo isku taxalluujiyey inay wax qoraan amaba akhriyaan oo waxa ay ka badin waayeen inay la daalaadhacaan nolosha kuwoodii fursadda hayana waxa ay ku mashquuleen daruustii fasalka oo waxa ay har iyo habeen akhrinayaan casharadii fasalka sifa ay u keenaan natiijo wax ku ool ah aadan xasan taraax v o a xeryaha qaxootiga ee dadaab
dhaqanka wax akhriska iyo qorista dumarka ayaa ku soo badanaya deegaanada puntland ururka haweenka ee cowsar ayaa kaalin mug weyn ka qaata waxbaridda dumarka ururkaasi ayaa ah ardadiisa heerarka hoose waxa uu ga soo bilaabaa waxbarashada kadibna waxa uu gaarsiiyaa ilaa iyo heerka dugsiga sare farsamada iyo barashada qur-aanka iyo diinta islaamka ayaa iyaduna qayb ka ah barnaamijyada xarunta cowsar warbixin ku saabsan horumarka ay ardayda dumarka ay ka gaareen dhinaca farsamada iyo waxbarashada caadiga ah waxaa magaalada boosaaso warbixintan kasoo dirta wariyaha v o e da faadima yaasiin jaamac
magaalooyinka puntland waxaa ka jira goobo waxbarasho oo haweenku ay kaga faa'iidaystaan kor u qaadista aqoonta sida barashada diinta islaamka farsamada gacanta cunto karinta iyo wixii la mid ah waxaa iyana jira fursado waxbarasho oo loogu talagalay dumarka ka daaha waxbarashada kuwaasoo sanooyin kooban lagu baro waxbarasho deg deg ah oo u dhiganta ilaa dugsi sare haweenkan ayaa badankood waxaa u fududaata inay waxbarashada ka gaaraan ilaa heer jaamacadeed ururka haweenka cowsar ayaa ka mid ah ururada gacanta ku haya haween fara badan waxna bara gudoomiyaha ururka haweenka cowsar ditoriso nadiifo cabdiraxmaan maxamed ayaa v o a uga warantay sida ay haweenkan uga caawiyaan dhinaca waxbarashada bismillahi ramaan magacay waxaa la dhahaa ditoriso nadiifo cabdiraxmaan maxamed waxaan nahay muasaska qofka gudoomiyaha ururka haweenka cowsar waxyaabo badanaa noo qorshaysan annaga hadafkeena koowaad wuxuu yahay hooyo inaan tirtirno waxaa la yidhaahdo akhris qoris la-aanta inaan midnimada ka tirtirno hooyooyinka inta karaankeenaa sanadkan istimay ama taqriirkaan sameynay cadadka ardada aan ahayno kun waa gaaraya hooyo oo madaarista aan gacanta ku hay oo madaarista aan gacanta ku hayno haa iskool iskooladeena waa wada lacag la-aan free weeyaan macalimiinta noo shaqeeya waa soddon macalin hooyadooyinka wax lacag lagama qaato cunto karinta baanbarnaa lacag ugama qaadano harqaanka lacag uma qaadano even waaban taageerna hooyooyin waxaa jira aan taageerno oon ka bixino agoomaha haysta caruurta waxaan kaloo sameynaa dharka iidda iidaha kasta iid kasta waxaan qaybinaa dharka iidda inta annaga aan dugsiyada gacanta ku hayno hooyooyinka dhigta oo dhibaataysan dharka iiddaan siinaa xiliyada macalimiinta waxay u baahan yihiin kharash guryaha kiradooda oo kale goobaha dadkan wax lagu baro agabka loo adeegsado waxbarashada yaa idinka caawiya horta guryaha aan dadka wax ku barno badankood dad muxsiniina waqaf noo siiyey oo hadda wax kira ah way nagu yaryihiin macalimiinta wax dhaqaalaha oo batatan meella dhaqaala nagama soo galo contribution dadka mu-asasasiinta ah ay iska qaadeen baan wax ku bixinaa iyo dadka muxsiniinta laakiin meel la dhaqaale nagama soo galo lacag la-aan baan ku shaqeynaa minhaaj baan hoos tagnaa muasasa minhaaj baan hoos tagnaa qaar ka mid ah haweenkan ka faa'iidaystay fursadahan waxbarasho ayaa v o a uga waramay waxyaabaha ay bartaan iyo hiigsigooda mustaqbilka ay ku taamayaan magacayga walaal xilw maxamuud jaamac baa la yidhaahdaa xilo maxaad barataa adigu ma tahay haweenka ay aqoontooda kor u qaado oo taga meelaha wax lagu barto anigoo dugsiga waxaan een, qur-aanka ka dhameeyey ilaa markii saddexaad hadda aan wado waxa weye dugsiga ee, macnaha rowda muasasada kawsar me- ururka kawsar hoostaga dugsigaas ayaan ee, macnaha qur-aanka ka bartay markii saddexaad aan ahayd baa wadaa waxa weeyaan lacag la-aan baan kusoo bartay oo macnaha ilaahi subxaana watacaala waxa weeyaan een, fadligiisa waa imise- waa imise sano hadda waxaan maraya ilaa shantii sano baan hadda joogaa dugsiga afar sano waa qur-aankaan dhiganayay hadda sanadkan iyo sanadkii hore macalimaad baan ka ahay meesha anaa wax- hadda dadka wax baraa dadka qur-aanka sii bara haana dadka qur-aanka sii baraa waa gartay maxaa kaloo ku tala jirta waxaan ku tala jiraa ilaahay subxaana watacaala een, waxaan rabaa inaan qur-aanka dadka sii baro oo macnaha ilaahay dacwada macnaha diinta aan u shaqeeyo macnaha aan bilaash u shaqeeyo qaali cali dirir geesay waa gartay qaali maxaa barataa adigu waxaan bartaa maxadka kawsar waa gartay alxamdulilah sideedaad baan ahay Waxaa walaalahay dacwada noo fidinayay baan dacwadooda iyo qeyrkooda ka faa'iidaysan meeqa sano hadda ku jirta ee aad dhiganaysay ee kowsar saddex sano waa gartay maxaad ku tala jirtaa hadda waxbarashadaada fasalka sideedaad baa hadda maraysa waxaan ku tala jiraa waxbarashadeeda inaan dhammaysto haddii ilaahay qadaro goortaan dhammaysto insha allahna jaamacaddan dhinac kala yidhaahdo tago
haa waxaa aniga waxaa la yidhahaa faadimo cali maxamed waxaan joogaa magaalada baasaaso waxaan dhigtaa macadka kawsar Een, waxaan ahay fasalka sideedaad qaybtee dhigataa qaybta haweenka waaba habeen- haween weeye dumar baa dhigta dumar baa dhiga insha allah inaan sii wadano hadeer sideedaad baan maraynaa ilaa iyo secondariga aan dhamaysano dabeed jaamacadda aan dhigano insha allah بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa la yidhaha xukun maxmed ismaaciil kaahin baa la yidhaha Een, xoriyooyinka waqtigooda noo soo huray oo nala soo tacaalay oo jahliga naga bixiyey oo na baray farsamada aana ku shaqaysano oo diiniga na baray oo iskoolka na baray oo xisaabta na baray oo cunta karinta na baray harqaanka na baray Een, allaha u barakeeyo awlaadooda iyo xoogooda iyo caafimaadkooda iyo cilmigoodaba allah u barakeeyo meeqa sano dhiganaysay saddex sanaan dhiganayey marka qur-aanka waa dhigtay harqaan waa ka bartay farsamada gacanta oo harqaanka oo lagula soo baxo macnaha maaragtay een, biilka ma ku shaqaystaa marka waa ku shaqaystaa xirfadiisa waa naqaanaa xataa hadduu iga xumaado cilad bixintiisa waa naqaanaa waa kala dhigdhigayaa bool walba waa kala dhigayaa waa furfurayaa waa xidhxidhayaa waana ku shaqaynaya waa ku tulayaa Een, waxyaabaha aad tasho dharka noocyadaas tasho maxaa kamid ah dharka aan tolo waxaa kamid a gogoradaha kamid a duruucdaa kamid a cambuuradaa kamid a een, go-yaashaa kamid a xijaabadaa kamid a marka wax walba macnaha maaragtay waa la isku dayaa waxaad macnaha maaragtay aad istilaahid baraba waad baran kartaa mugurjoog baa ta adigu may ani suuqley baan ahay mar suuqaasaan tagaa mar waxbaan bartaa mar macnaha maaragtay ee, dadkaa waxaan ahay masaakiinta oo suuqaa iska macnaha maaragtay xoogooda garaacdanahay ma garat waa gartay faa'iideeyo dad baa anaga waqtigoodii aan soo cunay dad baa nala soo shaqeeyey dad baa jaaniskoodii noo soo huray dad baan waqtigoodii cunay inaan sida annaga naloogu soo huray waqtiga iyo jaaniska naloogu soo huray inaan annagana ugu hurro oo nu macnaha maaragtay u horseedno oon wax wanaagsan barro wax wanaagsan baa nala soo baray annagana inaan barro baa rajadaydu ay tahay qur-aanka meeqa jis maraysa qur-aanka waxaan marayaa saddex jus baan hadda marayaa tafsiirkiisa iyo qiraa'adiisa intaba waa naqaanaa ma- dadaalka dhinaca waxbarashada ah ee dumarka ayaa u muuqda mid si xawli ah ku socda isla markaasna wax weyn ka bedelay nolosha iyo aqoonta haweenka oo xilliyadii hore lagu tilmaami jiray inay gaabis ka yihiin dhinaca waxbarashada faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso faadmo yaasiin aad bay umahadsan tahay oo magaalada boosaaso warbixintaas inooga soo dirtay dhegaystayaal caweysi wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba oo aad nagala socotaan haatanna waxaa idinku soo maqan mid ka mid a heesaha ay qaado kantuum bacdo
Thank you.
codkaasi baxsan ee kaltuun bacado intaasaynu ku dhaafno waxaadna ka dhagaysanayseen barnaamijka waa go-aankaaga ee v o a washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka ah ee isla barnaamijkan
nadiga akhriska iyo qoraalka baris club waxa aanu aasaasnay laba kun iyo sagaal koob iyo soddonkii january hadda wuxuu jiraa lix sano koob iyo soddonkii january laba kun iyo shan iyo toban waxaan u dabaaldegaynay sanad guuradii lixaad ee kasoo wareegtay aasaaskii halkaraan adiga wuxuu ka shaqeeyaa akhriska iyo qoraalka ujeedadaan u aasaasnay waxay ahayd in dadka reer boco akhriska la baro laba kun iyo toban naadidu si yar wuxuu isugu bedelay naadiga akhriska iyo qoraalka wuxuu soo saaray dhalinyaro badan oo wax akrida waxna qorta marka wuxuu noqday naadiga keliya ee gobolka uu degan yahay u noqday akaadamiyadda akhriska iyo qoraalka buug kasta oo magaalada lagu daabacayo waa naadiga loo soo maro wax soo saxeixa waxna soo qora marka naadigu wuxuu ka shaqeeyaa akhriska qoraalka dhiirigelinta iyo cid kasta oo hal abuurana waxa uu noqday nolosha ay ku kulmaan ee fikradaha laysku weydaarsado maxaa markaa sahray keeniyey ama idigu kalifay intaad fikirtaan inaad naadi akhriska ah aada abuurtaan idinkoo dhalinyaro ah islamarkaana aan haysan dhaqaale idinku filan awoodaad markaasi ku samaysaan xarun ama maktabad waynu ognahay maktabad markay timaado sheekadeedu inay u baahan tahay hanti lagu furo iyo buwaag markiiba la dhigo oo lagu socodsiiyo shaqadeeda walaal waa runtaa aada baad mahadsan tahay laba kun iyo sagaal markay ahayd taariikhdu somaliland oo dhan waxaa maraysay ufo ama dabayl ah in dadka akhriska lagu kobciyo lagu dhiirigeliyo marka guud ahaan somaliland waxaa lagaga dhawaaqay naadiyo wuxuu ahaa naadigii labaad ee wadanka lagaga dhawaaqo oo akhriska ka shaqeynaya way adag tahay inuu dad dhalinyaro ahi ay maktabad furaan guud ahaan somaliland waxa weeya naadiga keliya ee ku guulaystay inuu burca yeelato maktabadu gaara oo dhalinyaro leedahay oo bilaash wax lagu akhristo bugaag badan ay taalo ujeedada ama fikirkan ugu dhaliyana waxay ahayd in wax la akriyo laakiin yaroo dhib yar bay isu bedeshay akhris iyo qoraalba inaanu noqono waxaan ku bilownay qof walba buugtii gurigooda taale afar buug laba buug markii hore bugaagta intaanu soo akrinanu bulshada usoo bandhigi jirnay intaanu xaflado meelaha ugu qabano hoteelada markii dambe waxay noqotay inaanu bugaagta kaydino cid kastaaba uu qof kastaaba gurigooda wixii yaale kasoo qaado cid kasta oo meel ka imanaysa walaal noo keen buug keliya oo qofka buug aad ka codsataa uu dhowr buug ku keenaya alxamdulilah shan kun oo buug in ka badan baa hadda taala oo soomaali iyo english nooc kastaba ku qoran marka waxay waxay kutusaysaa tani kalsoonida ama ama ama halka aad ka taagantay inaad wax samayso waad samayn kartaa marka lix sano kadib alxamdulilah aada baan u fiicannahay wakti waxaa jirtay dhalinyartu dugsi sare ku jirtay oo aanay waxba waxba maxaa la dhahdaa haysanin oo aanu toddoba ahayn oo oo kolba meel ku shiri jirnay laakiin imika waxaan leenahay madal iyo meel aan ku kulano iyo dhalinyaro ka badan toddobadii oo toddobaatan iga gaadhaya lixdaas sanadood oo akhris iyo qoraalku walaala ayo burco keliya jooga marka laga tago wadamada kale gobolada kale aan la gaadhin maktabadda buwaagta laga akhristo ee yaala yaa idinka kaalmeeyo ama xageed ka keentaan sideese idinku suurta gashay in buwaag tira intaa la ego konton buuga ama ka badan ama shan kun wax ku dhow aad marka qaarkood keen maktabadda waxa ugu weyn waxa weeyaan cidda aanu la xiriirno horta buwaagta saa ururintan ku keenay carabi soomaaliya ingiliis markii dambe qoraayo badan baan la xidhiidhnay qoraa kasta wuxuu go-aansaday oo maxaa laga meeshu doona adduunka ha ka toogay inuu maktabadaasi wax ku darsado dhalinyartaa fikradda fiican haysa wuxuuna geeyo ugu yaraan shan buugna ha noqotee marka bugaagtu saabay ku kortay sanadkii hore tegay two thousand fourteen waxaa buugta ugu badneed baana soo gaadhay laba kun oo buug oo mareykanka yimi oo soomaali iyo english iyo nooc kastaba isugu jira marka qiimaha uu qofku uu hayo inuu dad dadaalayo dhalinyaro sidan u fikerayo markuu helo inuu wax ku ku darsado uu jecel yahay qoraa kasta oo adduunka ka jooga marka bugaagtu saasun bay ku timaadaa qaarkoodna annagaaba soo iibino oo maxaa la dhahdaa lacagteeda kusoo iibino saan u helna buug ee dadku akhrista sareeladan waxaa khadka ku jira oo markaasi su-aalo qaba waxaa kamid a dadka hadda soo galay naalaya cabdirasaaq warsame naalaya halka aad markaasi naga soo wacayso iyo su-aashaad qabtid ee doonaysid inaad weydiiso sareeladan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa naalaya cabdirasaaq warsame oo ku sugan magaalada garowe xambuur runagaal marka hore kulligan waa idin salaamaya bahda v o e da xiriyaha barnaamijka abdiraxmaan xasan fure iyo walaashii saara iyo kasoo qaybgalayaasha kale sidoo kale intaanan u gudagelin su-aasheeda waxaan jeclahay inaan tacsigu diro xuseen sheekh axmed kadere oo ahaa qoraa soomaaliyeed ku geeriyooday magaalada muqdisho xuseen wuxuu ahaa qoraagii dugaagta socdaalkii soddonka maalmood iyo guuga warsame warsugaya runtii wuxuu ahaa shaksi aada ugu ula dagaalama ama ugu dagaalamaan idhaahde jiritaanka luqada soomaaliga iyo sidii meel loo dhigi lahaa buug dadka qoraan oo si ay ka faa'iideysan karaan generationka soo socda soomaaliyeed haddaan taa intaa ku dhaafo walaashii saare waxaan weydiin lahaa maadaama ay haddan haatan sameeyeen club amaba naadi ay ku midaysan yihiin dhalinyaro kale su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxa weeye sidee loo waafajin karaa maadaama ay jiraan dhalinyaro kala duwan oo dunida daasteeda ku kala nool oo soomaaliyeed islamarkaana ku kala hadla lahjado kala duwan qaarkood aan isfahminba sidee loogu sameyn karaa soomaali duwaa ku qoran oo meel yaala oo naadi ah oo islamarkaasna ay isugu imaan karaan oo hal luuq ay ku gafan karaan guud ahaan marka aan somaliland joogno waxaa jira gobolada somaliland lix gobol oo kamida lixda gobol ee somaliland ugu waaweyn inay ka jiraan naadiyo sanad ka hor waxaan sameynay dalad kulmisaan naadiyada somaliland si laysku dhaafsado macluumaadka iyo dhalinyartu waxay ahayaan laakiin intan oo keliya somaliland inay naadiyadu ku koobnaadaan maaha sanad kasta waxaa la qaban qaabiya hargeysa bookser international marka hargeysa bookser waxa ay kulmisaa guud ahaan dadka soomaalida iyo geeshka africa iyo wadamada dabadiisaba luuqado kala duwan oo soomaaliga dadku hadlayabaa ku kulma sidoo kale ilaahay kheer ha siiyo naadida somali speak band oo saldhigiisu yahay djibuuti isagoo qudhiisa wuxuu ku hawlan yahay oo u kulmiyaa shantii soomaaliyeed meesha kasta oo ay joogaan luuqada afka soomaaliga isaga oo ka duulaya marka way badan yihiin meelaha ay ku kulmaan laakiin waxa weeyaan haddii halka somaliland ka jiraan naadiyo puntlandna waa inay ka jiraan soomaaliya waa inay ka jiraan kenya iyo n f d waa inay ka jiraan djibuuti waa inay ka jiraan taas macnaheedu wuxuu noqonayaa in luuqadii oo labiyo toddobaatankii la qoray haddana kamida luuqadaha sii tabar go-aya inay inay horumar gaari karto marka marka wax wanaagsan oo sidan oo kale a la sameeyo in la in lagaga daydo dadka kalena ay ku daydaan way wanaagsan tahay laakiin meelaha kulmiya waxa ugu waaweyn bayn iyo hargeysa boxer international laakiin somaliland daladan baa kulmisaa naadiyada akhriska ee wadanka ka jira waan gartay marka sahra su-aasha inta badan dadku ay isweydiinayaan waxay tahay waxaad tihiin dhalinyaro hadda soo kacday oo markaasi jiilka la jaan qaaday noloshan cusub oo tan iyo markii dowladdii dhexe ay burburtay dee wax kasta markay burburaan luuqadiin iyo waxaa la burburay waxyihii qaabilsan afka soomaaliga ee faafreeb ku samayn jiray idinku marka aad wax qoraysaan waxaad ii sheegtay inay jiraan qorayaal dhalinyar ah oo hadda soo kacay oo bugaag qora bugaagtaasi intaydaan madacadda keenin yaa faafreeb iyo tafatir ku sameeya oo aad ka kaashataan
walaalo waxa bugaagta dhalinyartu korayso waxaad moodaa markaad akhriska iyo qoraalka aad dhex gasho xiiso badan inuu leeyahay kalaadista iyo dhalinyarta akhriska iyo qoraalka jecel dad aada isku fikra tihiin isku maskax tihiin isku ujeedo tihiin marka aada hesho way ka xiiso badan tahay inaad maxaa la idhahdaa dad kale oo aan kula fikrad ahayn aada la noolaatid marka dadka akhriska iyo qoraalka jecel marka la doonayo in buug qof tusaale ahaan anigoo sahari aan rabo inaan buug qoro akhriskii ku dhex jiro waxna qanaa kumanaan kun oo qorayaal soomaaliyeeda meel kasta ay adduunka ka joogaan contactiga nolosha casriga ahi waxay sahashay technolojiyada la jaan qaadisa inaan si fudud qoraaga ku heli karo qoraa markaan helo xiriirkaasa way ii fudud tahay inaan idhaahdo buug noocaasaan doonaya inaan qoro fadlan iga caawi tusaale ahaan soo akri soo komangaree fariiqeedan mara marka qoraayada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ilaahay khayraa siiyo waxa weeyaan kuwa u horseeda inay dhalinyarta wax qorto marka qoraayo badan baa jira oo maxaa la idhahdaa buugta maxaa la idhahaa naaqisha oo shaandheeya dabeetana wax wanaagsan ku oranaya iminkaad saxsan tahay right hadda waa gud soco hore u soco markaad buuga koowaad qorto socod barad ku noqoto ka labaad u saxsan yahay markaa buug kasta oo la qoro ay dhalinyarta qorto afar qoraa shan qoraa lix qoraa abwaan hebel aqoon-yahan intaasoo qof baad arkaysaayo suu akriyay waanaad ka dhiiranaysaa inaad maxaa la idhahdaa qoraadee isku kalsoonatiida oo markasta wax isku qori kara laakiin cilmigaa wuxuu leeyahay cid loo daba fadhiisto markaa waad dhiiranaysaa horead u socon magacaygu waa cabdiwaaxid macalin isaaq waxaan idinka soo wacaya magaalada baalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaan jeclaan lahaa inaan saaralladan weydiiyo sida la ogyahay dhaliinta soomaalida ama bulshada soomaaliyeedba waxaa kasii baaba-aya afkoodii hooye ee afka soomaaliga marka ugu horeysa waxaan kaga mahad celinayaa saaralladan naadiga ama maktabada akriska ee farkii soomaaliga iyo afkii soomaaligaba ay dib ugu fureen bulshada si jiilku aysan uga dhimin afkoodii hooyo su-aashayda marka waxay tahay sidee bulshada soomaalida ah ee la og yahay in dunida daafaheeda ay kala aadeen ay u gaarsiin karaan horumarka afka soomaaliga oo iyagu maadaama ay u istaageen waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan su-aalo maktabadooda ma leeyihiin qaamuus haddii uu yimaado isqabsi dhinaca erey bixinta ah iyada u ah naja oo dib loogu soo laaban karo oo ay erey bixin sameeyeen oo ay kala hadsanayaan dadka aqoon-yahanada
saaraye
walaalo aada baad umahadsan tahay ta koobaad afka sidaa loo loo lo sideedaa loo loo gaari karaa baan u fahnay ama loo wadankii sidee aanu dalanay waxaanu la dalanay r iyo dawladaha oo maxaa la idhahdaa isbedelayay marka taa macnaheedu anagana ma uu horseeday inaanu inaanu inaanu sid wax gaarsiin karweyno waktiga ayaa nagu simay inaanu aalada casrigaa technolojiyada la jaan qaadno marka waxaan leenahay bajaj oo gaar ah oo aan ku daabacano sheekooyinka ah mala awaalka ah kuwa runa gabayada erebixinta kelmadaha qaarkood marka kuminaan kunoo qof baa laagareeya sheer gareeya kuman gareeya vsboo kale websitedaba sidoo kale sheekooyin baanu ku qornaa marka dadka akhriska ee dhalinyarta inay kor somaliland waxaad moodaa inay fursad u heleen inay wax badan qoraan labaad waxa aan kadiga jeer la sheer garayna ama aanu waxaa u daba fadhiisanaa cid kasta oo aan sugaasa iyo afka ku tuhbayno meel kasta oo ay togto dunida marka waxaan in badan in badan ka fiirsanaa maadaama magaalada aan joogo anay naadiga iyada halkaraanu noqday naadiga loo badan haysanayo gobolkaas wixii kasoo baxaya buug inay iyagu eegaan guddigaasu adeer xafaawi u weynyahay abwana badan oo soomaaliga loo daba fadhiisto oo in badan naaqisha ay jiraan iyaga ayaan u daba fadhiisanaa oo eregsina sameeya marka idan horeba u sheegay waxaa jira maalmo gaara oo dhalinyarada fursad usiinaysa inay bartaan boqol erey oo af soomaali ah oo aan hore u aqoon taana kuma aamusna laakiin waan qornaa dad badan ay wax badan uga faa'iidaan walaba sara waxaa jirta oo soo batay erayo la yidhaahdo erayo suuqeed oo marka kelimado suuqa laga isticmaalo ah oo haddii dib loogu noqdo dhanka qaamuuska aaman ku jirinba ama qaar waxaa jira sidii loogu talagalay waagii hore loo isticmaali jiray laga bedelay tusaale ahaan oo kale kelimada tuurid oo kale waxaynu ku naqaanay tuurid inay tahay halgaadid in shay la tuuro laakiin dadkan dhalinyarta aad waxay u isticmaalaan sida diroo in lagu- laga soo diroo kale qof baa boqol iyo konton iisoo tuura baad maqlaysaa meeshii ay ka isticmaali lahayn dira marka haddiiba fa- s- fariin dire meeshii la dhihi lahaa fariin tuure la dhahayo markii wax la qorayo oo soomaaligii dambe ee suuqeedka iyadoon qaamuuskii lagu noqon ee lagu dabaqayo waxa la qorayo miyaad ka hadashaan oo ma aragteen dha- dhacdooyin noocaas oo kale ah qof ku soo qoray ma ka waaniseen oo ma tidhaahdeen arrintan waxa laga qabto
een walaalaha way badan yihiin dhalinyarta hadda jirta maxaa la dhahdaa iyo haddii tusaale ahaan qof weyno hore u eh, waalidkeen oo kale waxaad moodaa marka adoo af soomaali ku hadlaya inaydan isla fahmin oo aad kelmado gaara ku sheekaysataan een tusaale ahaan tiimka iyaga oo kale tiimka anagu friend islahay dadka nagu soo eh, nagu anagoo soomaaliga u u ordeyna habeen iyo maalin haddana kelmadaha aan isticmaalno aad bay u qurux badan yihiin bal anagu islana laakiin dadku ma fahmayaan een haddana waa soomaali in waxaad moodaa een inuu korayo af soomaaligii oo uu korayo laakiin dhan kale haddana waxaa jirta eh, oo oo wadan kasta oo luuqad kasta oo dunida ka jirta waxay leedahay af suuq lagu hadlo oo dhalinyartu ay ku hadasho haddana een wadanka marka soomaaliga laga hadlayo da-yaraantiisa oo caqabad weyn buu ku yahay oo ma ma- ma u fiicna inay caqabadahani sii dartaan laakiin een dhinac kale waxaad moodaa anigu labadaba waa xanaanisana marna inuu faa'iido yahay marna inuu faa'iido ahayn hadduu faa'iido yahay een u fiican yahay inuu afkeena suuq u yeesho ay dhalinyartu ku aragto la fahmi waayo inagoo inoo gaara een dhinaca kalena waxay mushkilad ku tahay dadkii waaweynaayo oon fahmayn ama dadka dhalan doona oo aanu qaamuus ama soomaali een runa aan u fahmi karin marka labada caqabadoodba way jiraan walaal waan gartay Eh, weli waxaa si toosa khadka ugu jira een, asxaabta barnaamijka su-aalaha inaga weydiinaysa ubax daahir dirito oo sweden ku sugan een, naalaye cabdirasaaq warsame oo garowa ku sugan iyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo gaalkacyo ku sugan ubax daahir dirito oo sweden joogta haye ubax ani saro waa mahadsan tahay maasha allah sida u sharaxday laakiin waxaan jeclaha bal inaan weydiiyo maadaama ay ugub yihiin een, soomaaliya qeyb kamidna ay ku egyihiin bal inay noo sharaxda naadi naadigoodu maxay ka faa'iideen intay programkan ay wadeen ataha noo sharaxdo een walaalo ubaxay aad baad umahadsantahay su-aal fiicanna weliba waad i weydiisay een waxaan horta inta aanu wadnay programka laba kun iyo sagaal koob iyo soddonka january waxaan u dabaaldegaynay sanad guuradayadii lixaad een waxa ugu weyn ee aan ka faa'iidnay guud ahaan somaliland dadka jooga oo dhan miyaad rumaysan kartaa anigoo taye ah oo gobolka ugu shisheeya somaliland ceergaabo cidi ii joogto maasacanood cidi ii joogto aan ehelkayga ahayn laakiin dhalinyaro afka iyo dhaqanka aan ku saaxiibanahay ay igu soo dhaweynayaan iyaga gudbadayo iyaga la qoslayo een, boorama kadalik hargeysa berbera meel kasta een, mararka qaar waxay noqotay maalmaha een, tusaale ahaan sanad guuradii halkaraan oo kale guud ahaan gobolada qofna muu lahayn eh, shaqo kale laakiin wuxuu u imanayay ree halkaraan ba sanad guuradoodii tahay waxaan noqonay dad iska xiga dadka kale oo dhan isku faano isku faraxsan meel kasta aada duruuf marka waxa ugu weyn ee adduunka la barto waxa ugu weyn waa bil-aadan marka bil-aadan fara badan oo wanaagsan oo maskax wanaagsan dhaban ayaan ka baranay intaan hawshan ku jirnay saara marka een, inkastood ugub tihiin oo aad ku sugan tihiin magaalada burco ka bilowdeen een, kadibna aad eh, hargeysa iyo gobolada kale u gudubteen oo dadaaleysaan hamigiina ku aadan inaad maktabadahaasi ballaarisaan oo meelaha afka soomaaliga looga hadlo oo dhan aad gaarsiisaan een, waa sidee
walaal anaka hamigayagu waxa weeyaan aan oo ugu weyn halku dhigana iyaguna waxa weeyaan guri kasta iyo geed kasta oo dad soomaaliya ay kufi yihiin in lagu akriyo afka soomaaliga oo cid kasta ay akriyi karto uu noqdo dadka reer so- dadka soomaalida waxaa la yidhahdaa waa oral society oo waxaasaa la yidhi bay dhacdaan laakiin ay noqoto maxaa la yidhi inaan ku bedbedno maxaa la qoray wixii la qoraa furumahare muxuu hadal qiimo leeyahay in wax badan la qoro oo luuqada la dhiirigeliyo oo soomaaliga la jeclaado oo lagu faano oo qof kasta luuqadiisa uu ku horumarin karo ugu yaraan qofka social mediaha isticmaalaya magaciisa inuu soomaali ku qoro intuu luuqad kale wax ku qori lahaa english ama carabi wax ku qori lahaa inuu ku qoro soomaali intaa waa dhiirigelin cid kasta iyo annaga aan ku faraxsanay inaanu inaanu gaadno marka insha allah mustaqbalka dow guri kasta iyo geed kastaba waxbaa lagu qeyn doonaa haddii ilaahay dhacdo waad gartay n guntiya gabagabadii n zara maxaad dadka e, dhalinyarta ugu soo usoo jeedinaysaa ee qoraalka jecel inay wax qoraan doonaya maktabada inay furtaan doonaya oo ay dadka iskugu yeeraan si soomaaliga sare loogu qaado balse weli n aan hubin inay go-aankaasi ku dhaqaaqaan oo walbahaar ka qaba n inay guul ka gaari doonaan maxaa taliya tusaale siinaysaa
aan aad ba mahadsanta walaalo waxaan kula talin lahaa guud ahaan somaliland hadda way ka jiraan naadiyada akhrisku marka waxaan ku talin lahaa puntland iyo soomaaliya jabuuti ethoobia kenya cid kasta oo soomaali ah ama meel kasta oo ay joogaan inay samaystaan naadi clab ama oo aan usamaysna sida organisationada oo coordinatorla ama xiriiriya halkii guddoomiye kala haalan lahaayeen oo u saaxiiba afka dhaqanka soomaalida si maxaa la yidhahdaa fursado cajiiba oo qurux badan oo midhodal ah aada u yeelataan kulli waan ogahay waxaa idinka hor iman doonaa caqabado fara badan waad kaacaakufi doontaan waad kala tegi doontaan waa la isku kiindiri doonaa wax kalaa laydinka aamini doonaa dhalinyaro iyo urursanina inta badan isha lagu haya cid kastoo ay tahayba dadka haddii maskaxda wanaagga ah dhiirigelinta ummadda aada u saaxiibtaan oo maskaxdiina aad tuusisaan oo wax wanaagsan aada soo saartaan si maktabado ummadeen oo dhan ay waxba akrido iminka ma jirto guud ahaan somaliland maktabad quro oo ilaa lixdaas sanadood naloo dhisay tusaale ahaan iminkoo keliya burco kaaca kufteegii iyo tiradii iminka jaamacadaha laga baxay waa la shaqaystay oo alxamdulilah kama warwarno tirada laakiin iminka un baa la dhagax dhigay meel maktabadoo gaaraho oo reer burca yeelanayaan marka kacaakufkaa ku bilaaba waad guuleysanaysaan guriga waxaad ku dadaashaan meel kasta oo aad joogtaan in guri kasta iyo meel kasta tusaale ahaan adigo haddaanad waxba aanad waxba akriyi karin ubadkaaga wana wax akriya aanad wax uga tagtin wax wanaagsan aad uga tagtin marka in bal aynu ka guurno maxaa la yidhi u guurno maxaa la qorayban la talin lahaa ummadda soomaaliyeed iyo dhalinyarada waxaa kaloo aad ka mashquuli doontaan haddaad naadiya samaysataan meelaha qaadka iyo balwadaha risqiga maxaa la dhahdayey iyo markay dhalinyarta jaamacadaha ka baxdo isla hadalka ama tahriibka maxaa la dhahdaa waxaas oo dhan way ka badbaadaan waxaad noqon doontaan dad nolol kale ku jira haddaad buugga la saaxiibtaan oo akhriska iyo qoraalka aad kudhicisaan marka waad guuleysanaysaan haddii ilaahay dhahdo
taasi waxay ahayd sahre maxamed cali sahre ladan oo ah madaxa naadiga halkaraan oo iyadu marti noogu ahayd barnaamijka wicitaanka ee qaybta waa go-aankaaga oo uu noo daadahinaya cabdiraxmaan xuseen fure halkaad ka dhegeysaneysana waa v o a washington haatana dhegeystayaal waxa aad kusoo dhawaataan xubintii aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya
magacayga waa abuukar shah axmed albadri oo jooga magaalada muqdisho waxaa maskaxdayda saaka aada ugu guuxaya walwalka aan ka qabo in laba kun lix iyo tobanka ay doorasho noo dhici doonto sababtoo ah waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee doorashada ka hor in ay dhacaan ahayd ay ka mid yihiin in la ansixiyo sharciyadii dadka la diiwaan geliyo xisbiyadiina la ansixiyo intaba ma ay dhicin marka walwalkaasaa igu jiro oo maskaxdayda ku jiro
waxaan joogaa garow magacayga waxaa la yidhahdaa daahir cabdulqaadir muuse ku magac dheer daahir ciiro maadaama ummadda soomaaliyeed waxa la degay uu yahay ama waxa lagu walaahoobayaa uu yahay madaxda aynu mar walba dooranaana ay noqdeen madax iskala wey sharciga waxaan qabaa oo maskaxdayda ka guuxaya in aynu ummad sharci noqono dabadeedna aynu ku shaqayno saraynta sharciga madaxduna ayna noqoto dad ku dayasho mudan oo sharciga ay ku shaqeeyaan ayaa maskaxdeed ka guur
magacaygu waa mahad maxamuud ibraahim waxaan ku noolahay magaalada hargeysa ee caasimada jamhuuriyadda somaliland maskaxdeeda waxaa ka guuxaya ka mahad ahaan waxbarashadii iyo faa'iidaday uleedahay dhalinta iyo dhibaatooyinka tahriibta ay maalmaha dambe ee soomaalidu badaha ku dhamanayaan macna daro ayagoo hadday yurub ka gaaraana ama maraykankana aanay waxba howlo faa'iido ule nafsadoodana aanay usoo kordhinayn oo ay ku shaqeynayaan qaab shaqooyin hoose ah marka waxbarashadu inay faa'iido leedahay unbaa maskaxdeeda mar walba ka guuxayay inaan waxbarashada sii wado oo aan ka midho dhaliyo
waa tahay qaar ka mid a dhegeystayaasha laanta afka soomaaliga ee v o eda ayay kuwaasi ahaayeen haatanna waxaad kusoo dhawaataan heeskii tusmo iyo fanaanka codka baxsan ee reer jabuuti cawaale aadan
codkaas cawaale aadan wuxuu gebagabo u yahay idaacaddeenii cawaysnimo oo idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo ano ismaaciil xuseen farjartan inteen idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
taniyo waxaad tahay hablaha reer la tiigsado
This program has come to you from the Voice of America, Washington.